mudane madaxweyne ku-xigeen marka hore kusoo dhawow idaacadda s b s laanta afka soomaaliga ee magaalada melbourne dalka australia marka labaad warbixin kooban bal naga sii qaabkee u dhacday doorashadii aqalka sare oo galmudug si heer saraha usoo abaabushay sida aanu arkayn runtii sidaa la socotaba galmudug sideedaba maaragtay tan iyo markii la doorinayo waxaa ka dhacday doorasho si xasume u dhaco waxaa dhacday marka in dad badan oo maaragtay soomaaliyeed oo reer galmuduga bulshada galmudug dhexdeeda caanka ah magac ku dhexle ay soo doorteen ama soo doonteen maarata siday ku heli lahaayeen xubnaha aqalka sare ama ugu mid noqon lahaayeen dadkii maarata markaan sifiyadoodii hawshoodii iyo arrimahoodii aan baarnay oo short list u sameynay waxaa nasiib u yeeshay sagaal iyo toban qof inay noqdaan dadka maaragtay aan soo xubnay sagaal iyo tobanka qof ayaa shan iyo tobanka bishii ilaa lix iyo tobanka bishi ku tartamay gobolka shirarka ee xarunta galmudug ee magaalada cadaado markay ku tartameenna waxaa kasoo baxay sideed qof sida arkaysay oo laba gabdhooda kamid ay tahay haween marka sidaa ay marat runtiina waxay mid si feera u dhacday dadka dhanna ay aada baxsanaayeen dadka dhanna ay guurjoog ka ahaayeen maarata quruxdeeda iyo hagonaageeda mudane madaxweyne ku-xigeen waxaynu la soconnaa dadka doorashadaasi ku soo baxay inuu ka mid yahay madaxweynihii hore ee galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid oo cabasho uga timid dhanka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo sheegay in aan xilligan laga qaybgelin karin aqalka sare ama kan hoose ee baarlamanka rag ka tirsanaa dagaal oogayaashii soomaaliya arrintaas sidee baad u aragtaan idinku runtii waraaqaas waana soo gaartay waana aragnay laakiin waa uga jawaabnay darasha kumuntiga saala socotaba horta soomaaliya waxay usocotaa dib oeshi iyo maarata dadka in laisku soo codiyo waxaan hadda oo soomaaliya ee kasoo baxday ama civil warkana waxa wax wakti hore soo dhacay oo maaragtay dad badan oo soomaaliyeed ay ka qayb qaateen nooc walba ay tahayba marka waxaan ku cadeyna maarata arrintaas inay macquul ahayn marnaba u sheegnay ninkan ay dadkii soo doorteen dowladda soomaaliyeed ma hadda muddo labaatan sano ku dhow oo ka shaqeynayo dowladnimada soomaaliya sida dowladda u gaari lahaa uu soo noqday taliya booliis uu soo noqday madaxweyne uu soo noqday wasiir waxyaaba badan maaragtay uu soo noqday marka haddana arrinta ayna macquul lahayn sidaas haddana dadkiisa ay doorteen xildhibaanada ay doorteen oo si xaqan ku imaaday hadda meesha arrinta arrintaasna waxba ka jirin
waa tahay sida adiguba aad sheegtay dabcan cabdi xasan cawaale qaybdiid taliyihii ciidanka booliska ayuu soo noqday dowladihii kumeel gaarka madaxweynaha galmudug ayuu soo noqday maxaa markaas leedahay xilligan waa ay keentay in loo diido inuu ka mid noqdo aqalka baarlamanka isagoo xilalka waaweyn ba uu hore usoo qabtay runtii maba loo diidi karaba wax diidimaha ma dhaci kartaa sababta u dhaci karan waxay tahay haddee already qofka maaragtay horta markii maxkamadda xukunto oo kiis intii lagu soo ogo maxkamada aan dhihi karaa ama dambiila ama maaha laakiin waxaa wax oo wadanka dhan ka jiray ahaayeen waktigeedii haddana muddo ka badan dhowr iyo toban sano ninkan wuxuu ka shaqeynaya dowladnimada soomaaliya iyo wuxuu shaqeynaya dowlad wuxuu soo noqday madaxweyne ama ansaan ku sheegay oo jagooyin kaloo kala duwana dowladda federaalka uu kasoo qabtay marka arrintaasna arrin jirta maha annagana maana aqbalin ma mana jiri doonto insha allah waxaa iiga warantaa marka waxaanu la soconnaa hadda in aqalkii sare aad soo dhammaystirteen imisaa dumara imisaa rage marka intii la rabay oo inay isku dheeli tirnaadaan oo qoondadii haweenka maad buuxiseen kaalinteedii ha si fiican qoondada haweenka waa buuxinay muxuu ahaa laba gabdhooda laga rabay maarata maamul walba inuu soo saaro labada gabdhoodna waa soo saarnay lixna maarata waa rag runti waxaan dhihi karnaa arrintaas ilaahay waa lagu guuleeyey haddana waxaa noo dhiman saddex looda hadibaan doorashadooda oon rajeynayno inaan weekaan bilownaado waayahay dhanka kale waxaad iiga warantaa marka maamulka galmudug tan iyo markii la aas-aasay waxaa jirtay caqabadooyin in idin hor taagnaayeen oo dhanka maxaa la yidhaahdaa maamulka aan dhammaystirnayn sida in ay maqan yihiin garabka ahlusunna ee iyagoo ka taliya degmada dhuusamareeb arrintaas maxaa madaxweyne xal ka gaarteen ilaahay hadda runti sidaa la socotaba maamulka galmudug waxaa jira challenge badan oo caqabado badan oo horyaalo dhinaca amniga ama dhinaca dib heshiisiinta ama dhinacyo kaloo badan dana waxaana keenaya cardunka iyo cuseelka keenaya waxaana la dhihi karaa waxyaaba badan waa ka qabanay oo wax badan maaragtay waa ka sameynay laakiin weli waxbaa dhiman marka waa wadnaa waxaan rajeynaynaa maalin maalmaha kamid inaan gaari doona hadii la yidhaah waxaan la soconnaa maamulka hadda laga dhisaya deriskiina amaan idhaahda hir shabeelle dowladduna ay waafaqsan tahay inkastoo beledweyne aan weli maamulkaasi iyo buluburte aan laga aqoonsanayn iyaguna ay qorsheynayaan in maamul iskooda ay dhistaan ka galmudug ahaan arrintaas maadaama daris aad tihiin maxaad marka ku taliseen mala xiriirteen labada dhinac maamulkaas anaga isku dhaweyneyna boqolka boqol maa taageersanahay sababtan waxaa keenaya waa waxay u socdaan afka dowladnimada iyo nidaamka soomaaliya oo looga baxayo uu usocdaa marka waxaa u fiican runtii aadna loogu farxo aada iyo aadna u taageersanahay runtii ugu dambeyn mudane madaxweyne ku-xigeen maxaad u malaynaysaa doorashada sanadkan ka dhacaysa soomaaliya oo runtii ka duwan doorashooyinkii hore usoo maray maadaama laba aqal dalka uu yeelanayo bal adigaa sideed u aragtaa say kuuga muuqataa arrintaas inay ku fududaato runtii waxaan isleeyahay soomaaliya puntland ka dhacaya kulleyba dowlada cusub aa lasoo dooran doonaa ama madaxweynihii hore ha soo noqda ama mid kala haorto waxaan la dhihi karaa runtii waa wax maaragta aada iyo aada u fiican ummadda soomaaliyeedna ay aada ugu fara doonto waxaan dhihi karaa maarata soomaaliya barnaamij dimuquraadiyadii soocana gaartay maantana waa aragtaa maamuladii waddanka oo dhan in lasu soo dooranayo magaalooyinkii kulleyba afar sana kabacdina waxaan rajeyneynaa inay one man one person one vote noqoto oo dadkuna maarata aada ugu farxi doonaan marka runtii waxaa la dhihi karaa wax aada loogu farxo waaye iyo horumar haddana wax aqalkan sare iyo aqalkan hoose wax dhibi malaha sababto tiradii unbaa badanaysa meesha laba boqol talaata shan ka ahayd unbaa saddex boqol xoogaa ka noqonaysa marka taas unbaa keenaysa maarata muxuu ahaa in ay noqdaan codka inuu bato moogi wax kaloo isbedela malaha marka waxayna u dhici doontaa si habsamea saan sila weekan waxaa lasoo dhamaystiri doonaa aqalkii sare kadibna waxaa imaan doona in maarata markaas kuwa kale la gaaraa dowladaha